wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafuray shirweynaha abuurka soomaaliyeed kaas oo markii ugu horreysay lagu qabtay dalka shirka oo ujeedkiisu ahaa in la iska wareysto xaaladda abuurka dalka ahmiyadda ay sugnaanta abuurka iyo cuntada u leeyihiin caqabadaha iyo fursadaha ka jira qaybta abuurka dalka shirka waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo daafuray wasiirada beeraha dowlad goboleedyada dalka hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta beeraha shirkadaha ka ganacsada abuurka iyo iskaashtooyinka beeraleyda soomaaliyeed ugu horreyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo daafuray shirka ayaa sheegay ujeedooyinka shirkaasi shirkan ujeedadiisu waxa weeye inaynu ka hadalno xaaladda aynu taagannahay maanta abuurka loo qaybiyo beeraleyda soomaaliyeed iyo abuurku taagan yahay iyo in dhinacyada kala duwanay ka wada hadlaan sidii loo horumarin lahaa siia dhibaatooyinka ay qaabka laga dareemayo xagga qaybinta iyo horumarinta siirka waxaa ka mid ah in dabcan research badan oo xoog leh aanu jirin iyo in meelaha qaarkood qualitiga ama tayada siriska ay beeraleydu helaya uu hooseeyo ama qiimuhu uu ku sareeyo iyo inaanay jirin coordination hay-adaha caalamiga ama taageerayaasha beeraleyda soomaaliyeed caalamiga dadaalka ay bixinayaan inuu wax ka dhiman yihin coordinationka ama abaabulkooda oo meelaha qaarkood ay dhacdo in wax iskumid ah laga bixiyo ama dad aan dadkii ugu habboonaa ahayn siris la siiyo ama waqti aan waqtigii ugu habboonaa ahayn siris la bixiyo dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug oo ku hadlaya afka wasiirada beeraha dowlad goboleedyada dalka oo shirka ka qayb galay ayaa isaguna ka hadlay dhibaatooyinka badan ee dadka beeralaydu ku qabeen abuurka badan ee soo gala gudaha dalka runtii muddo badan waxaa dalka ka jirtay in cid walba ay keento abuurka ay doonto kuwaasi oo qaarkood dhibaato ku noqday dalka oo cudurro badan aan hore dalka ugu jirina dalka keenay laakiin maanta in la sameeyo runtii soomaali siil systemka lana hormariyo waxay wax ka tari doontaa in waxa dalka imaanayo iyo waxa maamul goboleedyada iyo deegaanada tegayaba ay noqdaan wax loo yahay marka si taas loo gaaro runtii waan ku mahad celinayna cid kastooo soo diyaaraysay iyo dhammaan dadkii barsenteeshanada loo soo jeediyeyba intaas kadib waxaan leeyahay runtii si loo hubiyo siidka dalka imaanaya waa sax in loo sameeyo kambaniyada administration iyo in la sameeyo siid certification si lamida marka qofku uu federaalka ka soo samaystana waxaa loo baahan yahay inuu maamul goboleedkiina la tago oo uu ka soo samaysto uu ka haysto siid certification iyo siid registration